إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada insha allah aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xukun xaduusinaha ayaa waxauu ka dhacay fagaare ku yaala degmada jelib ee walaayada jubbooyinka ka oo lagu fuliyey qof ku dhacay falistina ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerareen garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar kaas oo ay ku sugnaayeen shisheeye caddaan iyo madowba ka kooban dagaallo ka dhana shisheeyaha iyo dowladda federaalk ayaa xalay waxa ay ka kala dhaceen gobolada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose dad caraysan ayaa banaanbax waxay ka dhigeen afaafka hore ee safaaradda dowladda uganda ay ku leedahay dalanka ingiriiska kuwa oo ka soo horjeeday xasuuq ciidamada uganda ay ka geysteen soomaaliya shir loogu gogol xaarayo sidii ciidamada shisheeye ay uga bixi lahaayeen soomaaliya ayaa ka socda magaalada muqdisho bayaan ayaa laga soo saaray kulan ballaaran oo gobolka galguduud ugu soo gebagaboobay odayaasha dhaqanka gobolkaas iyo wilaayada waxaa soo badanaya dadka ku doodaya in xilal ay u tartami lahaayeen xoog iyo xeeladba lagu qaatay warka dibaddana tirada dadkii ku dhintay foolkaanadii ku dhufatay dalka induneesiya ayaa korortay iyadoo dadka barakacayna ay weli guryahooda ka maqan yihiin inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargaroob warka oo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن xukun xaduusina ayaa waxauu ka dhacay fagare ku yaala degmada jirib ee walaayada jubbooyinka kaa oo lagu fuliyey qof ku dhacay falsino ah maxamed ciise ayaa ka warramaya fagaaro weyn oo ku yaala degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka ayaa waxaa lagu fuliyey xad min xuduudillaah xadkan ayaa waxaa lagu fuliyey wiil dhallinyaro ah oo ku dhacay fal sino ah boqolaal dadweyne ah ayaa isugu soo baxay goobta ay ka dhacaysay xukunka si ay uga cibri qaataan qaadiga ayaa faahfaahiyey xukunka isagoona wiilka lagu dhuftay boqol jeedal xukun maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey iyo jawaabtiisa oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida tan in lagu dhufto boqol karbaash oo xadu zine ah iyo musaafuriin sanad ah maadaama uunan guur soo marin labo xukunku wuxuu ku sugnaaday iqraar maraajicda loo uskaday xukunka kow qowluhu tacaalaa azaaniyatu wazaanii fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jaldah ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وقوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة رواه مسلم kadib waxaa goobta fagaaraha dadka kula hadlay sheekh maxamed axmed balli oo ka hadlay waxyaabaha keena sinada iyo xumaanta ilaahay aan u laabanno xumaanta aan iska dayno aan nafteenna ku laabanno ina nafsa laamaaratun bisu nafta xumaan bayna amraysaa waxa weeye war toosnaada maxaa yeelay ruuxa toosan ilaahay baa badbaadinaya awlaaddiisaa loo badbaadinaya haweentiisaa loo badbaadinaya cimrigiisaa loo badbaadinaya risqigaa ilaahay waasicina war sinadu waxay keenaysaa risqi cidhiiri waxay keenaysaa awlaad la'aan war waxaa la doonayaa ilaahay in laga cabsado degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka ayaa marar badan waxaa ka dhacay xukuno kuwaan la mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerareen garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar oo ay ku sugnaayeen shisheeye caddaan iyo madowba ka kooban warka ayaa war kale oo la xiriira dagaallo ka dhan ah shisheeyaha iyo dowladda federaalk oo xalay ka kala dhacay shabeellaha hoose iyo jubbada hoose waxaa inoo haya cabdisamad cabdulaahi
wararka ka imaanaya magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegayay in mujaahidiinta al-shabaab ay habeennimadii xalay magaaladaas weerar ku qaadeen saldhigga ay kaga sugnaayeen ciidamada shisheeye saldhigga waxa uu ku yaalaa garoonka diyaaradaha magaalada xilliga garoonka la weeraraya waxaa ku sugnaa saraakiil caddaan iyo shisheeye madow isugu jira waxaa sidoo kale qayb ka ahaa askarta lagu weeraray xerada kuwa dowladda federaalka amaba maamulka hirshabeelle weli wax tafaasiil dheeraada oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarka ka dhacay garoonka magaalada jowharna ma soo gaarin balse wixii ka soo kordha wararka iyaga iyo barnaamijyadan dambe ayaan insha allah idinkugu soo gudbi doonaa dhanka kale gobolka shabeellaha hoose xalay waxaa ka dhacay qarax iyo sidoo kale weerar kala duwan oo ay mujaahidiinta ku beegsadeen askarta shisheeye ee dalka kusoo duulay qarax ka dhacay magaalada marka ee gobolkaas waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka mid ahaa ciidamada loogu yeero nabad sugidda isla shabeellaha hoose waxay mujaahidiinta xalay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada yuganda ay ku leeyihiin deegaanka namber lixdan waxay sidoo kale mujaahidiinta dagaal toosa ku qaadeen saldhig ciidamada farmaajo ay ku leeyihiin awdhegle gobolka jubbada hoose isna waxaa xalay ka dhacay dagaal toosa oo ay mujaahidiinta ku qaadeen ciidamada shisheeye ee kenya deegaanka cabdalla birol ee duleedka magaalada kismaayo ayuu ku yaalaa saldhiga lagu beegsaday kenyaatiga isku soo wada duubood qaraxa ka dhacay shabeellaha hoose iyo weerarka lala beegsaday kenyaatiga ku sugan jubbooyinka waxay ku soo aadayaan iyadoo afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay gobollada dalka ay ka kala dhaceen howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday shisheeyaha dalka kusoo duuliyay sidoo kale soomaalida la shaqaysa
dad caraysan ayaa banaanbax waxay ka dhigeen afaafka hore ee safaarada dowladda uganda ay ku leedahay dalka ingiriiska kuwa oo ka soo horjeeday xasuuq ciidamada uganda ay ka geysteen soomaaliya maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya
maalintii shalay dad caraysan ayaa isugu soo baxay afaafka hore ee safaaradda dowladda uganda ay ku leedahay magaalada london ee dalka ingiriiska dadkan ayaa waxay si weyn kaga soo horjeedeen xasuuqii ay ciidamada uganda ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka ay ka geysteen deegaanka golweyn ee gobolka shabeellaha hoose dadka isku soo baxay ayaa aada u dhaliilay waxaa laga yeelayo ciidamadii xasuuqay dadka rayidka ah kuwaasoo loo qaaday dalka uganda haddaba waa kuwan dadkii isku soo baxay oo ka waramaya shucuurtooda banaanbax ka dhacaya afaafka hore ee safaaradda uganda oon u sheegayn ummadda soomaaliya ujeeddadaas inay ahayd dad lagu xasuuqay tuulo la yidhaahdo golweyn ee ku taalla gobolka shabeellaha hoose ee tobankii bishii siddeedaad ka ay xasuuqeen ciidamo ugandhaysa dad masaakiina oo beeraleya dadka markay dileen kadib haddana isku xirxireen ee mabba ku qarxiyeen si ay u tirtiraan raadka dadkaas oon loo ogaanin ee u baaba'aan laakiin ceebtooda ilaaha ka shifay madaxyadii meelo kale ku dhacaa la soo helay dacwo dheer iyo wax laisla galay waxay diidan yihin hadda inay dadkaas xuquuqdooda laftooda ay dhiibaan aan ummadda soomaaliyeed u sheegna meel kasta ay joogaan ciidamada ajnabiga nooc kastay lahaadaan dalka dhexdiisa waxay ka wadaan waa xasuuq waa ciidamaan loo baahana inay dalkeenna joogaan waxay nugu tahay ceeb cadaaladii marka hore qayb ahaan waxay xukumeen askartii markay xukumeenna uganda u wateen daday uganda u wateen hadday rabaan waa sii daynayaan cid og oo ka warqabta ma lahan qaar kale oo ka mid ah dadkan ayaa sheegay in meel walba ay ka bannaan bixi doonaan ilaa ehelada dadkii la xasuuqay ay xaqooda ka helayaan maalin ilaahay keeno bannaanbaxaan saana u taagannahay waddanka dibadihiisana waan degannahay gudahana waa jirnaaba meel kasta oon joogno waa ka bannaanbaxaynaa ameerika ha noqoto yurub ha noqoto afrika ha noqoto meelaan ku kala harayna male dadkaas waalahayna intay xaqooda ka helaan oo waxooda ay helaan wallaahi inaan laga harayn
maanta waxaan joognaa waxaan hor joognaa safaaradda uganda waxaan ugu talagalnay inaan ka hadalno dadkii masaakiinta soomaaliyeed ee lagu xasuuqay ee xuquuqdoodana la duudsiyey ee lagu xasuuqay golweyn waxaan doonaynaa in dadkaas loo helo xaqoodii waa in la keenaa waxaan ugu dacwoonaynaa safaaradda dowladda uganda waxaa u sheegaynaa in ciidamadeeda dadkii dhibaatada geystay xaqa cadaaladda la hor keeno tobankii bishii agosto ee sanadkan ayay ahayd markii ciidamada uganda ay toddoba ruux oo rayid ah si xun ugu gumaadeen deegaanka golweyn ee gobolka shabeellaha hoose bayaan ayaa laga soo saaray kulan gobolka galguduud ugu soo gebagaboobay odayaasha dhaqanka ee gobolkaas iyo wilaayada sida warkan uu ku eegayo sakriye cumar munaasabadan oo gunaanad u ahayd dowre iyo kulan isbarbar socday oo u dhexeeyay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo waxgaradka wilaayadaasi ayaa waxa ay ku soo idlaabtay wilaayadaasi munaasabadda ayaa waxaa laga jeediyey hadallo kala duwan iyadoona laga soo saaray bayaan ka kooban dhowr iyo toban qodob ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradkii loo soo xiray dowladda islamarkaana kulanka wadatashiga ah la qaatay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ogaas ciise ogaas maxamed carab ogaaska beesha maxamuud hiraab ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay munaasabadan
sidoo kale waxaan leeyahay insha allahu biidnillahi alkariim maamulada dal kuna baanbaanta oo xataa gobolada laga dhisaa gobolka sida gobolka galgaduud oo kale hadda aan maqlaynay waxaasu maamul maahan waxay u dhisan yihiin haddii alla kuu rooyayo inay dadka muslimiinta isku diraan waxay u dhisan yihiin in ummadda lagu gaalaysiiyo waxaan ognahay insha allahu baidnillahi alkariim dadka la socda iyo kuwa hadda aan maqlayno haddii alla kuu iyo meelaha askore ka yimid haddii alla kuu koonfurtaasa lalahay geel iyo xoolo iyo waxbay keeneen waa qaldameen ilaahayna ha uga toobad keeneen maaragtay haddii alla kuu roon yahay ha ku soo biireen dadka muslimiinta garabkooda ha soo galeen sidaas baan insha allahu baidnillahi kariim hadalkayga kusoo koobaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale ogaas cabdulaahi daahir ogaaska beesha muransadeh ayaa isna ka mid ahaa dadkii ka hadlay gebagabada kulankan isagoona baaq u diray dadka shisheeyaha ku garabsiinayo duulaanka ay ku soo qaadeen dalka soomaaliya waxaa kaloon maaragtay baaq u soo jeedinay gaalnimada dadka ama u hanqal taagaya ama hadda haatan dhex taagan labadaba inay ilaahay u toobad keenaan naftoodana aysan ku halligin mid si adduunyanimana aysan adduunyada intay joogaanna aysan ku halligino aysan dhibaato ay la kulmayaan qof gaalnimo ku sugan aysan maanta uusan wadanka soomaaliya uusan badbaada ku lahayn akhradoodiina aysan ku weynin ayaa baaqa bayaanka ku jiray sidaa darteed marka baaqu meelo badan ayuu taabanayay waa ayidnay waana soo saarnay wilaayaduna runtii go'aamadaas waynala qaadatay wayna ansixisay intaas kadib waxaa madasha uu kulankan ka dhacayay laga aqriyey qayb ka mid ah bayaankii ka soo baxay kulanka ujeeddo bayaan ka soo baxay golaha nuqubada wilaayada islaamiga galgaduud wax ka soo baxay qodobadan soo socda kow in la xoojiyo ku dhaqanka shareecada islaamka in la gaarsiiyo qabaa'ilka degan gobolka oo dhan labo in nuqubada ka qayb qaataan fidinta diinta iyo gaarsiinta dacwada bulshada iyo hoggaanka u yihiin sidoo kale waxaan uga digaynaa ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah inaysan ku kadsoomin doorasho gaaleedka lagu marin habaabinayo ummadda ugu dambeyntii munaasabadan oo ku soo idlaatay jawi wanaagsan ayaa waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid sheekha ayaa waxaa isdul istaag uu ku sameeyey ahamiyadda uu leeyahay kulanka noocan oo kale ah waxaan rabaa marka inaan u idaafeeyo ama xuso bunuud ama qodobo yaryar qodobka koowaad waxaan idin xasuusinayaa ahamiyada uu xambaarsan yahay kulankan oo dadka waxgaradka ah ahlulxalli walcaqdi ah oo ummadda ay leedahay kulamadooda ay kulmaayaan ahmid ballaaran uu xambaarsan yahay kulamadan oo dadka kala duwan oo deegaamada kala duwan ayadoo maaragtay dan gaar ah wax hadda dood iyo muran ah layskugu imaanin bal loo imaaday in la kala faa'iidaysto wixii horumar ah oo ummaddu wax u taraayona maaragtay meesha la iskugu sheego marka kulankaas oo kale wuxuu humbaarsan yahay waa uu tusinayaa midnimo iyo wadajir maamulada islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa kulamo wadatashi ah ay la qaataan waxgaradka iyo qabaa'ilka muslimiinta ah ee degan deegaanada ay ka arrimiyaan shir loogu gobol xaarayo sidii ciidamada shisheeye ay uga bixi lahaayeen soomaaliya ayaa ka socda muqdisho maxamed cali aadan ayaa ka warramaya magaalada muqdisho waxaa ka socda shir ay isugu yimaadeen xubno ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo ka arrinsanaya masiirkooda kadib markii ay ciidamada shisheeye ka baxaan waddanka xubnahan isugu yimid shirka oo aada uga walaacsanaa xaaladda ay wajahayaan ayaa waxay sheegeen inay isku diyaarinayaan sidii ay ciidamada shisheeye ugala wareegi lahaayeen magaalada muqdisho iyo deegaanada qaar waa sida ay hadalka u dhigeene shisheeyaha la magacbaxay amisom oo ku daalay dagaalka ay muddada kaga jireen soomaaliya ayaa hadda qorsheynaya inay cidleeyaan saaxiibadooda soomaalida ah waana midda keenaysa in mar weliba xubnaha dowladda federaalka ay ka qaylo dhaamiyaan warbaahinta madaxda iyo xubnaha kale ee dowladda federaalka ayaa ka cabsi qaba in haddii ay shisheeyuhu baxaan ay si fudud u burburayaan kuna dambayn doonaan waddadii ay martay xukuumaddii dabadhilifka aheyd ee dalka afghanistan saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ayaa marar badan ka dhawaajiyey in ciidamadooda aysan lahayn awood ay kaga hortagaan dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona sheegay in deegaano marar badan iyaga lagu wareejiyey ay soo faarujiyeen cabsi ay ka qabaan inay cagta mariyaan mujaahidiinta si kastaba ha ahaatee ciidamada shisheeye ee kusoo duulay dalka oo khasaare naf iyo maalba leh isugu jira ka dhaxlay duulaankii ay dalka kusoo qaadeen ayaa hadda qorsheynaya inay meel cidla ah uga tagaan ciidamada soomaalida ah waana midda mar walba keenaysa walaaca ay muujinayso dowladda federaalka waxaa soo badanaya dadka ku doodaya in xilalka ay u tartami lahaayeen xoog iyo xeeladba lagu qaatay dad badan ayaa warbaahinta soo fadhiisanaya kuwaasoo qaarkood ay sheegayaan in la handaday dhowaan doorasho ka dhacday magaalada dhuusamareeb oo uu ku soo baxay guddoomiye xigeenka labaad ee baarlamaanka wakhtigu ka dhammaaday mahad cabdalle caawad ayaa waxaa ka hadlay nin ka mid ahaa dadkii kursiga ula sharaxnaa ee doonayay inay la loolamaan siyaasigan waxa uu sheegay in markii magaalada dhuusamareeb uu tegey in guddiga doorashadu ay albaabada ka xirteen sidoo kale wuxuu sheegay in aan intaa loogu simin ee sarkaal ciidan uu yimid islamarkaasina uu handaday waxaa u tagnay gurigii baan raadinay meel bay ku xeraysan yihiin askar baa horjoogta telefoonaa u dirnay telefoonadoodu waa xiran yihiin askartii markaa tiraahdo niyo halkan baa hawl ka rabaa oo nin musharaxa baan ahay qolyahana rabaa inuu tago xiriir samee baa lagu leeyahay yaa xiriir la sameeya telefoonadii baa de xiran yihiin marka waxaa cad taas in iska hor istaag oo maaragtay aan geed loogu soo gaban inuu yahay oo loo diidan yahay maalintii berito kale doorashada ay maantao kale marka ay doorashada dhacayso hoteelkaan teginaa ciidan baa lagu soo wareejiyey waxaa personally noo yimid taliyaha saldhigga dhuusamareeb kaashaanle maxamed baa la yidhahdaa waa idiin sheegaya ujeedadu waa ina la caburiyo ma hadli kartaan barees lama hadli kartaan halkaa aad joogtaanna haddaad ka soo baxdaan waxidin ku dhaca adinkaa ka mas-uula dad badan ayaa cabasho waxa ay ka keeneen doorashooyin ka dhacay meelo kala duwan madaxweynaha dowladda federaalka iyo madaxweyne goboleedya asigu uu wax u meeriyo sida kuwa galmudug iyo koonfur galbeed ayaa aad looga cabanayaa waxaana la leeyahay ayaga ayaa ka shaqaynaya in xelalka la boobo farmaajo ayaa doonaya inuu mar kale madaxweyne noqdo sida aawadeedna iminka waxa uu doonayaa inay soo baxaan xildhibaan asigu uu leeyahay halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan tirada dadkii ku dhintay foolkaanadii ku dhufatay dalka induneesiya ayaa korortay iyadoo dadka barakacayna weli guryahooda ay ka maqan yihiin foolkaanadan oo lagu magacaabo simiro oo maalintii sabtidii ku dhufatay dalka induneesiya ayaa waxaa ka dhashay khasaare badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawaca kooxaha gurmadka degdega iyo caafimaadku waxay sheegayaan in dhimashadu ay gaartay soddon iyo sagaal ruux iyadoo ay suurtagal tahay in tiradu intaasi ay ka badan tahay maadaama weli laga cabsi qabo inay dhacaan qaraxyo hor leh oo ka dhasha foolkaanada ku dhufatay dalkaas waxaa ilaayo hadda nolol iyo geeri lagula yahay laba iyo toban ruuxo sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta gurmadka deg dega ah waxaana suurtagal ah inay ku hoos jiraan dhismayaasha burburay in ka badan afar kun oo ruux ayaa waxay ka barakaceen guryahooda kuwaas oo ilaa iyo hadda aanu ku soo noqonin deegaanadoodii maadaama ay taagan tahay cabsi ku aadan inay qarxaan fulkaanooyin hor leh bariga jasiiradda jaawah ee dalka induneesiya ayay ka dhaceen foolkaanooyinkani waxaana dalka induneesiya oo jasiiraduhu ay ku badan yihiin ka dhaca foolkaanooyin galaafta nolosha dad badan warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga inta